asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacaana qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guud ahaan ee dalka waxaa maanta ka bilaabanaya imtixaanada qaran ee shaadiga ah ra-iisul wasaare rooble oo la kulmay guddiga qiimaynta xaaladda garbaharey wararka caalamkana waxaa u waaweynaya ukrainiya ruushka isku diyaarinaya wareegii saddexaad ee wadahadalla nabadda intaasina waa qaar ka mid ah khudbada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad ee labada kulabiyolabaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka brofesor george magoha ayaa subaxnimada maanta oo sniin ah kormeeray furitaanka imtixaanka shaadiga ee fasalka saddeedaad ee k c b da maalintiisa koowaad ee ardayda samaynayaan waxa uuna kormeeray xarunta laga soo saaray imtixaanaadka ee bartamaha ismaamul goboleedka kakamega waxauna sidoo kale kormeeri doonaa siday u socdaan imtixaanaadka guud ahaan ee dalka guud ahaan hal milyan laba boqol labaatan iyo shan kun shan boqol toddobo arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka k c b da iyadoona lagu sameynayo waa siddeed labaatan kun saddex boqol toban iyo lix xarumooda dhinaca kale imtixaanka shaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa isagana ka bilaabanaya guud ahaan ee dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay qaadista imtixaanaadkan in ka badan laba boqol oo kun oo macallimiin ah iyo in ka badan afartan iyo shan kun oo ciidamo amni ah ayaa ku sugnaan doona xarumaha imtixaanaadka inta lagu jira xilliga ay socdaan mid ka mid ah maamulka masjid ku yaalo magaalada gaarisa ayaa muslimiinta ka codsanaya in loo dhiso masjid ay baahi weyn u qabaan mar ay la hadlayeen warbaahinta ista ayaa waxhadaladooda ka mid ah bismillahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wabacdu waxaan degannahay qaryadan muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa beydka ilaahay eed u jeedaan ee baatiga inna loo dhiso oo beydka ilaahay loo dhiso qaryadan dhan oo intaa la eg masaajid ma laha masaajidkeedu waa baatigaas dhammaan muslimiinta marka waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo joogaan in beydka ilaahay naloo dhiso oo nala ogo oo salaada aan ku tukanno sidaasaan muslimiinta ka codsanayna masaajidka imaamkiisa magacayda waa nuur axmed xuseen masaajidka baahidiisa masaajidkan waa arkaysa waa masaajidkan yar oo cariiriga ah baatiga kor hoosbe laba saf hataa ma dhanno haddii ta laba saf ugu noqto meel laga soo galaya ilinka ma laha marka laba taraabiix horena meesha kan aan ku tukanay cariiriga ah banaankan iyo rafaad aan ku tukanay haddana sooma bisha qaarka badnaa soo dhow waxaan ku xarunaa walaalaha muslimiinta ah in masaajidkan ay nagu garab istaagaan ay noo dhisaan walaalaha muslimiinta ee meel wala joogaan nagu garab istaa walaalayaal oo noo dhistay masaajidkan beydkan ilaahay waxaan ina salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaa noogu dhisay masaajid dhis ah in sanado ah waxaan rajeynaa inaad ka soo qayb qaadataan meel walbood adduunka joogtaan adduunyadu maanta isku furan tahay walaalayaal dal iyo dibadba meeshaad ku aragtaan inaad ka soo qayb qaadataan aan rajeynana insha allah waad garanaysaan ajarka laga heliy masaajid la dhiso rasuulka sal lay slm suu noo sheegay camallada aan go'aynin qofka markuu qabriga galo yuu ka mid yahay masaajid oo la dhiso inaan walaalayaal isku kaalmaysanno wanaagga iyo allalka cabsiga yaa maarata loo baahan yahay masaajidna waxaan u dhisa un muslimiinta maanta ma jirta dowlad islaam ah oo u taagan inay masaajidaha iyo madarasooyinka dhisto keliya waa uun jeebka muslimiinta unbaa lagu noqonaya haddii baahi diina ay imaato baatigaasaan ku tukanaa muslimiinta waxaa ka codsanaya inay masaajidka noo dhisaan masaajidka yaa ugu khayr badan inta la dhiso laba soomba waxaan ku tukannay taraawiixdii bannaankaan ku tukannay masaajidku wuu yar yahay waa baati khayr allaha siiya intaa baatigaaba ruux baa noo dhisay tan kale waa la og yahay fadliga uu leeyahay haddaan awood u hayno waa dhisan lahayn awood baanaan u haynin ninkii masaajidkan bineeyana ilaahay baa jannada guri uga binaynaya isagana waa masaajid lagu magacaabo ilaahay wa ana almasaajida lilaahi masaajid ilaahay baa iska leh bini aadam ma laha waa sadaqatuljaariya qofkii masaajidkan dhisa waa sadaqo ilaa saaca qiyaama soconaysa intaa muslimiintu ay ku tukanayaan masaajidkan wuu soconayaa sadaqadiisa way soconaysaa sadaqooyinka ugu waaweyn ee dadka dhintay loo bixiyo waalidiinta loo bixiyo ooyooyinka aabbayaasha awowyaasha ayuu ka mid yahay waa sadaqa jaariya aan go-aynin weligeed marka muslimiinta khayrka jecel ee iimaanka badan waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo inay masaajidka noo dhisaan maamulka masjidkaasina waxaad kala xiriiri kartaan ibar toddobo lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sideed soddon iyo sideed soddon iyo toddoba ayaana kala xiriiri kartaa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya waxaa xalay magaalada muqdisho oo lagu qabtay kursi ka mid ah golaha shacabka waxaana musharaxiinta u taagan kursiga hooba lixdan ay kala ahayeen ayaana xasan xuseen wacan sidoo kale hodan cabdi shire ubax tahliil iyo qaali shire doorashadan oo ahayd mid xiiso badan islamarkaasina waxa ay ku guulaysatay qaali cali shire isla wararka la xiriira doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland iyo garbaharey rooble ayaa guddiga ka dhageystay warbixin ku saabsan socdaalkooda kismaayo waxa uuna sidoo kale kala hadlay qorshaha safarka guddiga uu ku tegaya garbaharey si ay wada tashiyo ula soo yeeshaan qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka gedo ayaa horey uga digay guddiga inay tagaan magaalada garbahar ee gobolkaasi iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sicir barar xoogan laga dareemayay qiimaha la iibiyo shidaalka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa war ka soo saartay xukuumadda federaalk ee soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda ayaa ku sheegtay inay si dhow la socdaan qiimo korarka ku yimid shidaalka caalamka islamarkaasina ay dadaal ku bixinayaan la socodka isbeddelka iyo qiimo kororka ka jira suuqyada caalamiga ee uu sababay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo sidoo kale ukrain wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka kadib ku dhowaada laba toddobaad oo dagaal ah ukrain iyo ruushka ayaa la filayaa inay kulmaan wareegii saddexaad ee wadaxaajoodka kaasoo labada dhinacba sheegeen inuu dhici karo maanta oo sniina goobtii wakhtiga saxda ee la qabanayo weli lama shaacin dagaalka ka socda gudaha dalka ukrain in ka badan hal milyan oo qof ayaana ku barakacday iyadoo sidoo kale ku dhowaad afar boqol oo ruux ay ku nafwaayeen haddaan eegana dhanka ciyaaraha kulamo aada u xiiso badan ayaa horyaalada yurub ee shalayto laga ciyaaray waxaana ka mid ah kuwa la ciyaaray dhanka watford iyo arsenal ayaa premier league isku arkay shalay kooxda arsenal ayaa saddex gooli laba ku adkaatay halka kooxda manchester city oo gurigeeda joogtay manchester united waxay ku xasuuqday afar gool iyo hal dhankaasi kulan aada u xiiso badan ayaa xalay waxaa u dhex maray siri a italiano kooxaha napoli ac milan ac milan ayaa hal gool ku adkaatay kooxda juventus waxayna hal gool ku dhaaftay kooxda spezia dhankaasi real betis iyo sidoo kale atletic de madrid atletic madrid ayaa saddex gool iyo hal ku adkaatay salta vigo waxay afar gool iyo saddex uga badisay kooxda malorka halka kooxda l j waxaa laba iyo hal uga badisay kooxda barcelona